Muddada dheer ee isku xidha buurta Jaanti iyo xerada Lamagalay ee magaalada Beledweyne, oo ah mid aad u burbursanaya, waxaa dhib badan kala kulmo dhalinyarada ku shaqaysta mooto-bajaajta. Marka la gaaro xilli roobaadka, wadadan waxaa dhaca shilal aad u badan kuwaasoo sababa biyaha fadhiista meelaha godadka ah. Qaar ka mid ah dhalinyarada bajaajleyda ee magaalada Beledweyne oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay dhibaatada ay ku qabaan wadada, iyagoona codsaday in si dhaqso ah loo dhiso.
Waxaan ku jiraa gaalleyda oo magaalada Beledweyne ka shaqaysato. Runtii dhibaato weyn oo saa'id ah oo macnaha ayaan wadadan ku qabnaa oo magaalada dhexdeeda marto xag dhiiqaadil iyo xag maarkin oo macnaha burburba. Magaalada waxaa ka dhacay waagii beri shilal ee isku dhacayaan gaadiidka iyo bajaajka. Marka eh, dhibaato weyn aan ku qabnaa magaalada dhameeda mujtamaceedii oo macnaha oo bulshada ku wada socotay haddii burbur ka muuqdo dhibaato weyn ay ummadda wada qabtaa. Marka eh, waxaan ka codsanayaa dowladda hoose oo federaalka in macnaha sida u dhaqsiyaa badan oo degdega ee macnaha wax noogu qabato maadaama dhalinyarada gobolka ka shaqaysata aan nahay maamulkana waxaan u sheegaynaa inay fududeeyaan wax walbeeto macnaha waxay ahayd oo ayaka looga baahdo ee garab istaag ku sameeyaan dalkooda ka sidaa daraaddeed biyo badanaa farafadhiyo biyo baxdiyaa jijabisay macnaha waxay ahayd gadaalna lama dhisin gadaasheedna lama dhisin siday biyo baxda u martay guddiga gaadiidka bisa ayaan dhexdaas waxay ku shubeen carro oo ka bilaabato saldhigga gobolka oo beledweyne ilaa iyo nuur xawaad ayay guddiga gaadiidka dhiseen kheyr allah siiyo ayakane wixii kaloo macnaha oo saa'id ah oo macnaha ama laami oo orjinaal ah oo kale wax aan hayno maleh waxa waaye bajaalleyda magaalada aan nahay waa ku dhexbaad badan baa ku qabnaa markuu roobabku yimaado godadkii oo kaa qarsan bajaajii oo ku gadoonta ciqaba aad u dhib badan aa lagu qabaa oo wada hallaaba mase waxaa jeclaan lahayn ma- waddadaas in noola sameeyo jaanta iyo magaalada hoose dhexdooda aad bay u rafaadsan tahay godad badan baa ka qodan iyo baxadii aa hallaysay aad baa ugu rafaadsannahay dowladda hoose waxaan ka codsanaynaa in waddadaas ay noo dhisto ciidanka dowladda meesha marka dhibkaasaana haysta anaku shacabka haddaan nahay oo bajaalleyda magaalada ah shilkeedaa imaaday shil badan laba bajaaj isku dhacdo baabuurada bajaajada ku dhacayaan godadkii looma jeedayo oo roobabaa da'a godkii oo kaa qarsan oo bajaada kaaga dhacayso kaaga godoomaysa shalalkaasaa nahay